xildhibaanada golaha guurtida somalilan oo dood ka yeeshay xaaladda ka taagan amarada ay dowladda soomaaliya ka soo saartay in shirkadaha iyo ganacsatada adeegsata magaca somalilan lagu bedelo soomaaliya xildhibaanadan golaha guurtida ayaa soo jeediyey in labada golo baarlamaan ay ka soo saaraan qaraar lagu laalayo wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo soomaaliya xildhibaan maxamed sheekh cabdiraxmaan ilkacse oo ka tirsan xildhibaanada aqalka golaha guurtida ayaa soo jeediyey in cid kasta oo qaadata amarada ka soo baxay soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay kaga howlgelayeen somalilan go'aanuu qarankani qaatay intuu fadhiistay wuxuu soo saaray saddexda qodob ee ugu muhiimsan waxaa kow ka ahayd in cid allaalayo ciddii ku abtirsata jamhuuriyadda somalilan dowlad shicib afraad ururo asxaab enjio aqoon-yahano madax bannaan madax dhaqmeed suugaanyahan iyo dhammaanba noocyada ururada bulshada aanay sinaba uga qayb geli karin shir kasta iyo arrin kasta oo lagula hadlayo hindishayaasha soomaaliya ama lagu hesiisiinayo dhinac ka mida kooxaha soomaliya ama iyaga iyagoo isu dhanba gaadiidka cirka dhulka badda ee loo adeegsado ama qaata amarada iyo iyo waajibaadada ay farayso dowladda soomaaliya ee qaataa in lagala noqdo ruqsadda ay dalkan kaga shaqeeyaanba go'aanadeennii hore ka mid ahaa labadii kun iyo labiyo tobankii xukuumaddu waxay qaadatay in soomaaliya la wada hadlo shirkii londhon golayaasha waxaa loo soo jeediyey si ay shirkaa u gasho in loo fasaxo oo laga eegayay in natiijo wanaagsan oo wadahadalkaasi keeno in laba dal oo madax kala madax bannaan aynu noqonno heshiis lagu kala go'o inoo horseedo nasiib darro wax alla wixii wadahadal aynu gallay wixii aynu kulana samaynay waxay noqdeen halbacaad lagu lisay waxay ka suuro geli waayeen heshiisyadaasoo dhammi dowladdaa maanta xamar ka talisa sidaa darteed maanta waxay maraysaa inaynu ku noqonno labadii kun iyo saddexdii halkii aynu taagnayn iyo go'aanadii aynu qaadannay inaynu maanta qaadanno sidoo kale xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee somalilan ayaa iyaguna geestooda ka doodayay arrinkan muranka dhaliyey xildhibaan axmed nuur guruje oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ayaa soo jeediyey in gebi ahaanba xidhiidhka loo jaro xukuumadda soomaaliya waa in qodobka koobaad ee soo baxayaa noqdo inaynu u aqoonsanno dee dowladda muqdisho dowlad inagu cadowah qodobka labaad waa inu go-aan noqdaa oo ah kol haddaynu cadow u aqoonsannay dowladda muqdisho waa in go-aankeenu noqdaa inaynu xidhiidhadii o dhan u jarnay hadday tahay mid siyaasadeed hadday tahay mid wada hadal ciddii waxaa ku xadgudubtaano waxay qodobadeedu ku cadyihiin xeerka ciqaabta guud qodobka saddexaad ciddii ku xadgudubta go-aankaa in loo arko waxay ku tallaabsatay faldambiyeed qodobka afraad ean soo jeedin lahaa waxa weeye in loo dhigo beesha caalamka eeg qadiyadani labadeenna qura uma dhexayso beesha caalamka culays bay ku yihiin nabadgelyadoodii baa la sugaa mushaharkoodii baa la bixiyaa bajedkoodaa la bixiyaa miisaaniyadda waa la siiyaa innaguna beesha caalamka waxaynu u nahay taageerayaal wakhtara kun kilomitiro badan baynu ilaalinaa nabadgelyada gobolka waxaynu u nahay muhiim waa inaynu beesha caalamka tusnaa ba waxaa muqdisho noogaga hilinaysaan iyadoo xeebtu dhinaca kale iyo midba ka gubanayso nabadgelyadaanu badda cad si adduunka ilaalinno ma waxaana lagu cadaadinayaa argagixisaanu buurahayaga ka ilaalinno ma waxaana lagu cadaadinayaa dimuquraadiyadda iyo doorashooyinka haddii ay tahay waxaa muqdisho lagu abaalmarinayaa qaraxyada innagana waxyaabahanaa laynagu dhacayaa dee waa laydhaha ummadda dunida ha caddayso inay jecel tahay waxyaabaha oo aanay jeclayn waxyaabahan aynu ku shaqaynayno sidoo kale xildhibaan maxamed cismaan ayaa dhankiisa soo jeediyey in go'aanada ka soo baxaya golayaasha aanay noqonin qaar dhib ku ah muwaadiniinta iyo ganacsatada somalilan
dagaalkan ay soomaaliya soo qaaday waxa uu si taban u saamaynayaa shacabka somalilan ee safraya iyo sectors ka mida sectors aad iyo aada muhiim ah oo ka mida ganacsiga somalilan ayuu arrinkaa dagaalkani si taban u saamaynayaa sidaa darteed falcelinta uu golahani samaynayo iyo qarankani uu samaynayo waa in uu noqdaa falcelin miisaaman laga baaraan degay oo aan ku salaysnayn caadifad iyo inagu dhaqaaji aan ku salaysnayn aniga oo arrimaha ka duulaya waxa aan soo jeedinayaa in go'aanada aan qaadan doonnaa saddex qodob ay taabtaan go'aan kasta oo golahani qaato ama uu soo jeediyo iyo go'aan kasta oo qarankani qaato waa in aanu shacabka somalilan iyo ganacsatada somalilan si taban u saamayn oo aanu waxyeelin innaga oo isleh iska celiya ama ka fil celiya duulaankaa soomaaliya soo qaaday waa in go'aanadeennu aanay shacabka somalilan iyo ganacsatada somalilan aanay si taban oo aan oo xun aanay u saamayn doodan ka socotay labada aqal ee baarlamaanka somalilan ayaa ay u dheg taagayeen shacabka ku nool magaalooyinka somalilan kuwaasi oo la filayo inay dhowaan ka soo saari doonaan labada gole qaraar ay ku midaysan yihiin kaasi oo loo dheg taagayo go'aannada ka soo bixi doona xamse cali jeesto v o a hargeysa